halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fm yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaly com subax wanaagsan kheyrtana dhegaysanaysa ay meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina shanta bisha noofembar sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idinla socotiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur in aan fursad u helno annagoo soomaali ah oo qaxooti ah labaatan sano waddanka joognay in aan maanta kongares aadna waa wax cajiib ah oo dadka dhan aan u malaynaya in ay ku farxi karaan taasi waxay ahayd ilhaan cumar oo u sharaxan aqalka koongareeska warbixin ayaannu idinkaga haynaa sidoo kale waxaad maqli doontaan baabuur xamuulka qaada oo looga shakiyey oo ay waxyaabaha ay wadaan oo loo malaynay inay saanad milatari sidaan oo maalintii saddexaad lagu hayo magaalada cadaado ururo dhallinyaro oo laga aasaasay magaalada jigjiga oo wada howlo iskaa wuxu qabso ah waraysi ku saabsan soomaalida minnesota iyo doorashada marka horese warkii caalamka mas-uuliyiinta dalka masar ayaa sheegay in la dilay sagaal iyo toban ka tirsan maleeshiya hubaysan oo lagu tuhunsan yahay inay xidhiidh la lahaayeen koox xagjiriin ah oo jimcihii toddoba qof oo kiristaana ku dilay gobolka miya wasiirka arrimaha gudaha ee dalka masar ayaa sheegay in ragga la laayey lagu dilay saxaraha galbeed ee gobolkaasi minya axaddii shalay ururka isis ayaa sheegtay inay iyagu ka dambeeyeen weerarka lagu dilay dadka kiristaanka laakiin dowladdu waxay sheegtay inaanay arrintaasi caddayn u haynin dadka masiixiyiinta ah oo tiradooda lagu qiyaasay inay yihiin boqolkiiba toban ka mida boqolka milyan ee ay ka kooban yihiin dadka masaaridu ayaa la sheegaa inay marar badan la kulmaan cunsuriyad madaxweynaha dalka ukraine betro boroshenko ayaa amar buuxa ku siiyey booliisku in ay soo helaan oo ciqaab la marsiiyo dadkii dilay katrin handisug oo ahayd haweenay u ololeyn jirtay in musuq maasuqa la joojiyo katrina handsiuk ayaa axaddii shalay lagu dilay dalkaasi iyadoo dilkeeda loo adeegsada isid lagu shubay gabadhan ayaa da-deedu waxay ahayd soddon iyo saddex jir waxaana muddo dheer ay ku howlanayd la dagaalanka musuq maasuqa boqolaal qof oo ka gadoodsan dilka loo geystay gabadhan ayaa axaddii shalay isugu soo baxay bannaanka hore ee xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee magaalada kiev subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad wararkaasi kala socotaan waa v o a washington dadka maraykanka ah ayaa soo dooranaya salaasada beriya afar boqol iyo shan iyo soddon xubnood oo ka mid noqonaya aqalka wakiilada ee maraykanka iyo saddex shan iyo soddon kursi oo ka mid ah boqolka kursi ee aqalka sanadku ka kooban yahay sidoo kalena waxaa lasoo dooran doonaa guddoomiyeyaasha gobolada iyo weliba xafiisyada heer degmo afar boqol iyo shan iyo soddonkaasi xubnood ee tartanka loo gelayo waxaa ka mid a ilhaan cumar haddaba warbixin ku saabsan qabanqaabada doorashada iyo waxyaabaha laga filan karo waxaa magaalada minneabolis ka soo diray wariyahayaga jacfar kuukay
ilhaan cumar ayaa qarka u saaran inay mar kale taariikh ka samayso siyaasadda dalka maraykanka iyadoo la filayo inay ku biirto aqalka koongareeska maraykanka ilhaan oo u sharaxan kursiga xisbiga dimuqraadiga ee xaafadda shanaad ee gobolka minnesota ayaa doorashada maalinta talaadada la filayaa in ay ka adkaato jennifer zeleniski maadaama xaafadaasi ay tahay meel ay dimuqraadigu ku badan yihiin waxa waaye tartan oo xiise badan leh dad badan ay ka qayb galooyaan oo taariikhi noqon doona insha allah
ilhaan ayaa haddaba marka ay ka mid noqoto koongareeska waxa ay noqon doontaa gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah ay aqalkaasi ku birta ilhaan oo lix iyo soddon jira ayaa gobolka minnesota timid muddo haatan laga jooga labaatan sano waxaanay sheegtay in ku biiritaankeeda koongareeska ay fursad weyn u tahay soomaalida in aan fursad u helno annagoo soomaali ah oo qaxooti ah labaatan sano wadanka joognay in aan maanta congress aadno waa waa wax cajiib ah oo dadka dhan aan u malaynayaa in ay ku farxi karaan
doorashada xilliga dhexe ee maraykanka ayaa kusoo beegmaysa xilli ay dadka maraykanku siyaasad ahaan kala qaybsan yihiin waxaana ilhaan ay sheegtay in ujeeddada tartankeedu uu yahay in ay isbeddel samayso ilhaan waxa ay sheegtay in marka ay washington tagto ay iyada iyo kuwa ay isku aragtida yihiin dagaal adag kala hortegi doonaan siyaasadaha ay sheegtay inay nacaybka ku dhisan yihiin ee madaxweyne donald trump uu ka soo saaray qaxootiga iyo muslimiinta muslim bank oo kaleeta hadda ama travel bank oo jiro kaleeta sharci aan aan ka keenno waxaan isku dayeynaa in aan noqonno dadkii u doodi lahay dadka qaxootiga ah dadka muslimiinta ah ama dadka badanaa midabta koorka iyo cududaalada badan qaba
ilhaan waxa ay markii ugu horreysay sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii samaysay taariikh cusub kadib markii loo doortay aqalka wakiilada minnesota maalinta talaadada ayaa la filayaa in ilhaan cumar ay mar kale taariikh hor la dhigto maadaama kursigan aqalka baarlamanka ee dalka maraykanka ay u tartamayso uu yahay mid xisbiga dimuquraadigu ay ku fadhiyeen tan iyo sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo sideetankii soomaalida iyo muslimiinta ayaa dhinaca kale guul u arkay in kursigii uu baneeyey keith ellison oo ahaa ninkii ugu horreeyey ee muslima ee aqalka koongareeska maraykanka ku biira uu qof kale oo muslim ahi ku guulaysto jacfar kukaay v o a minnesota
haddaba ahmiyadda doorashadana ay leedahay iyo ka qaybgalka soomaalida waxaan ka waraysanay maxamuud nuur wardheere oo mar soo noqday musharaxii ugu horreeye ee soomaali ah ee u tartama duqa magaalada minneabolis waryaheena maxamuud mascade ayaana weydiiyey
doorashada midtermka oo sanadkan waxay noo leedahay aniga waxaan u arkaa laba inay noo leedahay laba ahmiyadood mid waa mid aan dadka la wadaagno midna waa mid annaga gaarnoo ah marka tan aan dadka maraykanka la wadaagno waxaa waaye aqalkii labadii gole ee dalka maraykanka ayaa waxay noqdeen golaha sacabka siyaasadda donald trump oo iyo taageeraashiisa oo ku salaysan muslim naceeb qaxooti soo galooti naceeb iyo dadka aan caddaanka ahayn oo la nacbaado siyaasadahaas dad haddii labada golo mid ka mid ah ay ka baxaan golaha sacabka inay noqdaan wax weyn bay nooga taraysaa marka sumcaddii maraykanka soo celintiisa adduunka wada shaqayntiisa marka taas waa tan dadka aan la wadaagno dadweynaha maraykanka tan annaga noo gaarka ah waxaa waaye soomaalida minnesota haddaan nahay lix afar qof baa soomaali ah baa primarygii kasoo gudbay soo guulaystay haddana aan taageeraynaa oon rabna inay talaadada doorashada dhacayso aan aada u taageerno oo ay soo baxaan afartaa qof taageeradooda waxay noo muujinaysaa in aan awoodeenna muujino in aan maaragta dadkeenna colletion iyo dadka kale la kaashano iyo in aan wax qabsanno waa gartay maxamuud waxaad la socotaa ee soomaalidu inay gobolka minnesota aada ugu badan yihiin islamarkaasina laleeyahayba codkoodu saameyn buu leeyahay maxaad is leedahay marka codka soomaalidu waa ugu gorgortami karaan waxaan isleeyahay horta marka hore caddayn xoog labay noqotay waana la arkaa hadda in aan cod leenahay awood codeed marka ilaa iyo haddee congaresskii baan sii maraynaa maraykanka aqaladii hoose ee maaragta maraykanka marka yes danaheenna waa ku gorgortami karnaa waa siyaasiyiinta waana dhegaysan doonaan in badan waxaan iishuugeenna waan ka wada hadli karnaa danaheenna wixii aan ka wada hadli karnaa marka wax weyn bay naga taraysaa hawshaas waa garta haddii aan tusaale usoo qaadano ilhaan cumar boo kale waxaa loo dooranayaa inay ka mid noqoto golaha koongareeska ee waddankan maraykanka dabcan trump ayaa halkaa jooga oo xisbigiisuna ay ku badan yihiin awoodna ay ku leeyihiin iyada iyo dadka lamidkaa haddii la doorto maxay ka taraysaa arrimaha immigrationka aanirahda sodcaalka iyo weliba arrintan xayiraadaha ka dhankaa muslimiinta oo soomaalida ku jirto waa waa waxyaabaha ugu xiisaha badan ka dhigayba doorashada maraykanka waxaa waaye labadii gole weliba golaha hoose kan sanadka way u badan tahay in trump ay sii hayso laakiin labadii goleba waxay noqdeen golaha sacabka golaha hoose oo aqalka representative-ka ah haddii lagala wareego trump la xisaabtan baa ku bilaabanaya hadda lalama xisaabtamo laakiin la xisaabtamo dheelitirkii baa soo noqonaya arrinta ah naceybka dadka muslimiinka ah dadka muslimiinta ah iyo dadka aan cadaanka ahayn iyo hawshaas dhan waxbay ka qabanaysaa sumcadda maraykanka ayaaba ku xiranba hawshaan in maaragtaa trump iyo xukuumaddiisa lala xisaabtamo haddaan lala xisaabtamin khatarta ka iman karto ma la koobi karo talaadada waxaa dhacaysa doorashadii guud ahaanba wadanka maraykanka ka dhacaysay gobolkeena minnesota sida adiguba sheegtay soomaaliduna ay ka warhayso golihiisa sharci dejinta ama baarlamaanka laba qof oo soomaali ayaa ku biiraysa waad og tahay markii adigu aad gobolkan issharaxaysay soomaalidu way ku yaraayeen inay xataa codeeyaan maxaad is leedahay soomaalida soo baxaysa haddii la doorto xaalada soomaalida ku dhaqan gobolkan way iska bedelaysaa
waa aada iyo aad baan ugu faraxsanahay isbedelka weyn oo ka muuqda waagii aan doorashada aniga gelayay bilaabayay minnesota doorashadeeda dadka citizen ma ahayn green car iyo dad waxbaa la wada haystay laakiin hadda caruurtii ku dhalatay baa codaysaa marka marka u horeyso labadaa qof iyo inta ka badan oo maarata aqalka hoose mustaqbalka geli doontaba waxaa waaye waa guul noo soo hoyatay aqalka haddaad weydiisa si gaara aqalka minnesota waxaa waaye arrimaha guurka driverless baawar wadida inta daryeelka caafimaadka daryeelka shaqooyinka waxaasoo dhan gobolkan baa laga maamulaa state local haddii aan intaas wax ku yeelano miis ka fadhiisanno wax weyn baa ka tarayna waxaan kaloo rajeynaya isagana inuu soo baxo taageera in loo codeeyo congressman keith ellison inuu noqdo xeer ilaaliyaha guud ee minnesota sababtoo ah maxkamadihii waxay noqdeen meel midabta koor iyo dad gaara lagu raadsado marka iyada naftigeedana ciyaalka hadda maxkamadaha xabsiyada aado minnesota waxaa la sheegay boqolkiiba toddobaatan inay dad aan cadaana yihiin
dad madow badan dadka kalarka ka dadka aan cadaanka ahayn marka taa naftigeeda waxay keen su-aal badan oo ah dadka madowga way ku yaryihiin minnesota sidee xabsiyadii ugu bateen dhalinyaradooda dabagalka masuqmaasuqa ciddii la raba si gaaraha loo raadsadaa marka waa ku faraxsannahay waan rajaynaynaa in la taageerana waan rabayaa keith ellison
kaasi waxa uu ahaa maxamuud nuur wardheere oo marsoo noqda musharaxii ugu horreeya ee soomaali ah ee u tartama duqa magaalada minneabolis waryaheena maxamuud mascade ayuu u waramayay
haatana cadaado magaalada cadaado waxaa lagu hayaa baabuur kuwa xamuulka qaadaa oo looga shakiyey inay sidaan saalan milatari ciidamada ammaanka ee cadaado ku sugan ayaa gacanta ku dhigay baabuurtan saddex cisho ka hor haddaba baabuurtan iyo ilaa hadda xogaha laga helayo ayay falastiin axmed yiimaan ka wareysatay cumar maxamed diiri iyo cumar guureeye wasiirka madaxtooyada galmudug ee gabrabka cadaado ugu horeyna waxa ay weydiisay waxa uu ka ogyahay baabuurtaasi
bismillahi alxamdulilah falastiin way jiraan baabuurtaas waa baabuur lixa waxayna hadda ku sugan yihiin xarunta baarlamaanka galmudug ee cadaado aana xarunta hadda kumeel gaarka galmudug waxaana hadda gacanta ku haya ciidamada amniga dowlad goboleedka galmudug
marka tiradooda maxay yihiin baabuurta maxaas u haysaan oo aada uga shakiseen
tirada baabuurta falastiin waa lix baabuur waxaana looga shakiyey inay sidaan saanad military marka markaa qabateen ma fiirseen waxa ay wadaan oo ma hubiseen waxa ay yihiin
baabuurta hadda waxaa gacanta ku haya ciidamada amniga waxaana hadda ku maqan guddi loo xil saaray iyaga ayaan ka sugaynaa markay baaritaankaada soo dhameeyaan inay soo gudbiyaan waxaa dhabta ay sidaan baabuurtaas marka ilaa iyo waa meeqo baabuur baabuurta waa lix baabuur waana baabuurta hadda soomaalidu ay u taqaanaa dhamaydka marka maxaa adinka shakiga idin geliye oo aada uga shakiseen baabuurtan maadaama cadaado ay baabuur badan ama gaadiid badan ay kasoo gudbaan waa sax falastiin cadaado baabuurtu si nabadgelya ayay ku maraan baabuurta alaabooyinka ganacsiga wadaana si toos ay u maraan laakiin baabuurta tan waxaa ka shakiyey ciidamada amniga iyaga ayaa qabtay ayaga iyaga hadda baar baaritaan ku haya marka xaggee ka yimaadeen baabuurtan ilaa hadda si saxa hadda kolley dee ciidan saraakiisha ciidamada markay baaritaanka soo dhameeyaan iyaga ayaa soo gudbin doona warbixinta dhabta laakiin hadda weli wararka haddanu soo gaargaarayaa sida horu dhaca ah meelo kala duwan ayaa la sheegayaa berberay ka yimaadeen jabuuti bay ka yimaadeen meelo kale ka yimaadeen laakiin sida dhabta waxaan u heli doonaa marka saraakiisha hadda gacanta ku haysaa ay soo gudbiyaan warbixinta u dambeysa marka xaggee loo malaynayaa inay u socdeen baabuurta ama ay sheegteenba iyagu inay u socdeen
daraawadeenta gaadiidka wada qaar ka mid a oo la warsaday waxa ay sheegeen in alaabtan ay kasoo qaadeen jabuuti kasoo qaadeen ay u socdaan muqdisho loo soo kiriyey oo loo soo raray de arrintaasna adiga lasoo waxaad dareemi kartaa arrin saxa inaysan ahayn sababtaa magaalada hadda aynu joogno iyo muqdisho intaa udhexaysa waxaad dareemeysaa in meelo badan oo khatara ay baabuurta sii maraan
oo al-shabaabku gacanta ku hayaad ka wadaa
ha marka marka laga soo taga darawalada baabuurta wada ma jiraan wax dadahoo kale oo la socda baabuurta maya baabuurta cid kale oo la socotaa ma jirto baabuurta waa shiraacan yihiin way daboolan yihiin waxaa saaran sida horudhaca conteenaro marka qalab ganacsi oo caadiya inaysan saarin sidaas hadda shakiga waxa keenan waa sidaa
marka ilaa goormaa isleedihiin waa ogaan doontaan xogaha buuxa ee ku saabsan baabuurtan mase jiraa cid ilaa hadda idinkala soo xiriirtay ama sheegatay inay iyagu leeyihiin ama ay mas-uul ka yihiin falastiin horta weli ciid nagala soo xiriirtay oo sheegatay baabuurtaas ilaa iyo hadda ma jirto xilliga aanu si toosa u shaacin doono u sheegi doono baabuurtaas iyo waxa ay sidaana waa marka saraakiisha ciidanku ay noo soo gudbiyaan baaritaankooda ugu dambeya
dowladda federaalka wax xiriira ma kala sameyseen baabuurtan dowladda federaalka talidka ciidanka xooga dalka soomaalida kale wuu nala soo xiriiray waxayna noo sheegeen in aysan baabuurta isaga waxba kala soconin aanan usoo gudbino baaritaankooda wixii aan ka ogaano insha allah baabuurta waxaa la qabtay xaali habeenkii saddex habeenkiilabaad hadda ku hoyanayaan cadaada marka laba habeen haddaa haysaan soo ma ahayn inaa ogaataan waxa ay wadaan see ku ogaan weydeen
maya waxa weeye adigu hadda saraakiisha dee dadka madaxda hadda shaqada iskale qaar ayaa shaqooyin kale ku mashquulsanaa marka maantay ba gudagelayeen habrooda baabuurta meel baa lagu baakimay ciidan baa gacanta ku haya waardiyey saraakiisha loo xil saareyna qaar badan kamid a maantay maca safara ku yimaadeen
kaasi wuxuu ahaa cumar maxamed diiriye cumar gureeye wasiirka madaxtooyada cadaado galmudug ee garabka cadaado oo u waramayey falastiin axmed iimaan
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan magaalada jigjiga ee xarunta dowla deegaanka soomaalida etoobiya ayaa markii ugu horreysay laga aasaasay ururo dhalinyaro oo si iskaa wax u qabso ah uga qayb qaadanaya adeegyada bulshada sida caawimada caruurta danyarta ah kuwa derbijiifka ah kor u qaadista suugaanta soomaalida iyo naadiyada wax akhriska sahre ciidla nuur ayaa warbixin ku eegeysa urur lagu magacaabo midnimo oo dhowaan agabka waxbarashada u qeybiyey ilaa iyo boqol iyo konton arday ah oo ku jira dugsiyada hoose iyo dhexe ee magaalada jigjiga
ururka midnimo waa mid ka mida kulamada ay dhallinyaradu iskugu yimanayaan iyo hirgelinta ururo cusub oo ay ku midoobeen oo bilihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqooda aada looga dareemayay magaalada jigjiga cabdifataax axmed oo ka mida aasaasayaasha ururkan ayaa iiga warramay sida ay u hirgeliyeen ururkan waxaa marka koowaad oo ku dhashay nin dhalinyara aan asxaab nahay xaadirkana ku nool dalka sweden oo magaciisa la yidhaahdo cabdikariim khadar marka cabdikariim waxa uu la soo xidhiiday dhalinyar badan oo deegaanka joogta waqti xaadirkan oo aan anigu ku jiro kadib markaan aragtidii in badan isla eegnay aragtidiisii waxay noqotay mid aada iyo aada u wanaagsan waxaa macquul noqotay in dhalinyaro aan anigu ku jiro aan halkan ururkii aan ka aasaasno oo bishii september islamarkaana aan samayno arrinta koowaad oo ahayd inaan gaadhsiino agabka waxbarashada oo isugu jira buugaag iyo qalimaan arday gaadhayso tiradoodu boqol iyo konton oo laga soo kala xulay kalaasyada koowaad ilaa iyo afraad oo aan islahayn waqti xaadirka nuglaansho aada iyo aada u badan baa ka muuqday amaba ma aynan awoodeyn inay ah, iibsadaan agabka waxbarashada khadre jibriil oo ka mida hablaha ururka midnimo ka tirsan ayaa sharaxaysa hadafka ururka iyo baahiyaha ay rabaan inay wax ka qabtaan Eh, walaal eh, sahay waxaan calaamadsanay dadka baahida sida khaaska u hayso khaasatan darbijiisiyada eh, dadka dan yarta in iskuulada awoodin yaa idinka caawiya idinka dhaqaalahaad howlahaasi ku fulinaysaan walaal waxaa naga caawiyaa dhalinyarta iyadan qayb ka midi waa qurbo joog oo deegaankay ka maqan yihiin marka waxaa naga caawinaya dhalinyartaa maqan dadka deegaanka u dhashay ee iyagu mar walba cunay iyo dawladda laftirkeeda oon iyada laftirkeeda kaashanayno ayaanu waxaan rabnaa inaan ogeysiino fahansiino dadkan everbitiista ah ama aqoon ah ama si kalaba dan yar u ah waxaan rabnaa dadka deegaanka ku nool everbitiista inay la meeqaan noqoto dadka guryahooda kasoo tootaya saakiriinta ah waan gartay marka darbijiifta ee sidee ugu talagelsantihiin ma waxaad rabtaan inaad eh, xarun u samaysaan oo ka qaadaan derbiyada ma in derbiyaday joogaan lagu caawiyo maxaa idinka qorsho ah dhalinyarada ama caruurta derbijiifka ah ee walaal sareeba maasanta waxaa nooga qorshaa inaanu xarun u samayno haddii weliba ay awooddu suurto geliso inaanu kafaalo qaadi karno dhalinyarta darbijiista ah waxay cuni lahaayeen waxay cabi lahaayeen waxay geshin lahayen waxay wax ku baran lahaayeen iyo weliba hooygii ay hooyan lahaayeen sidoo kale cabdifataax ayaa sheegay inay ku tala jiraan qabashada tababaro kor u qaadaya garaadka iyo wacyigelinta dhalinyarada in dhalinyarada in badan ah, loo qabto tababaro ah, kobcinta ah, garaadka dhalinyarada inta badan ah, dhalinyartu in aynan ah, naftooda noloshooda aynan kalsooni badan ku qabin Ah, in badan inay ah, waxbarashada amaba qaabka ay nolosha u arkaan ay tahay qaab maaragtay ah, ka duwan sidii saxda ahayd ee ay ahayd inay iyagu u arkaan hore ugamay jirin magaalada jigjiga iyo guud ahaanba dowla deegaanka soomaalida etoobiya ururo dhallinyaro oo la mida kuwa ka jira magaalooyinka kale ee soomaalida sida uu sheegay cabdifataax axmed Ah, urur aan isleeyahay ah, wuxuu ahaa urur madax banaan islamarkaana ka shaqeeya samafalka dhalinyarta oo maskaxdayda kusoo dhacaya ma jiro waqti xaadirkan Ah, hadda ayay tahay waktigii ugu wanaagsanayd ee deegaanku galay ah, wakti macnaha furfurnaan badan ay ah, muuqato dhanka siyaasadda keliya maaha deegaanka balse guud ahaanba dalka etoobiya oo galay ah, furfurnaan dhanka siyaasadda ah, islamarkaana dad badan ah, fikiro badan oo ka dhex guuxayay oo ay rabeen inay dadkooda iyo dalkoodaba ay wax ugu qabtaan Ah, waqti xaadirkan ayaan ah, arkaynaa ururka midnimo keli kuma aha ururada dhallinyaradu ku bahoobeen ee dhowaan laga hirgeliyey magaalada jigjiga waa tan khadra oo arrimahaasi ka hadlaysa ururada aan odhanka hadda oo waa ururada sideeda samafal qabanaya ama barnaamijyo kaloo deegaanka ka jiraba qabanaya waxaa ugu horeeya ururka saymo ay aasaastay dhalinyar deegaanka Eh, sidoo kale waxaa jira ururo iyaguna dhankii sugaanta ah oo ugu horeeyo gorof eh, curis hayaan Eh, ururo hadda laftirkooda gacanta lagu hayaa jiro enjoyon weli la soo sharciyadii loo saarin Eh, marka waxaan odhan karaa hadda waa waktigii ugu badnaayo deegaanka intaasoo urur oo dhalinyara leedahay laga aasaasay intuna ku wada shaqeynaya volunteer ururadan dhallinyarada ayaa ilaa hadda ku kooban magaalada caasimadda ah ee jigjiga oo aan ka jirin deegaanada kale ee hoos yimaada ismaamulka soomaalida etoobiya sahre ciidla nuur ayaa warbixintaasi isuukaayo soo duuday nalana socodsiinaysay
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington haatanna falastiin axmed iimaan aan ka codsado qodobadii wararka ugu doorka runaa inayna xasuusiso falastiin mahadsanid sahra mas-uuliyiinta dalka masar waxay sheegeen in la dilay sagaal iyo toban ka mida maleeshiya hubeysan oo lagu tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin koox xag jir ah oo jimcihii toddoba qof oo kiristana ku dilay gobolka minya wasiirka arrimaha gudaha ee dalka masar ayaa sheegay in ragga la laayay lagu dilay saxaraha galbeed ee gobolka minya axadii shalay ururka isis ayaa sheegay inay iyagu ka dambeeyeen weerarka lagu dilay dadkan kirishtanka ah laakiin dowladdu waxay sheegtay inaanay wax cadeyna arrintaasi u haynin madaxweynaha dalka ukraine petro poroshenko ayaa amar buuxa ku siiyey booliisku inay soo helaan oo ciqaab la marsiiyo dadkii dilay katrina hansiuk oo ahayd haweeney u ololeyn jirtay musuq maasuqa in la joojiyo katrina ayaa axaddii shalay lagu dilay dalkaasi iyadoo dilkeeda loo adeegsada icid lagu shubay gabadhan ayaa da-deedu waxay ahayd soddon iyo saddex jir muddo dheer ku howlaneyd la dagaalanka musuq maasuqa
mahadsanid falastiin haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waa mid ka mid a heesaha ay qaado fanaanada roodo daahir roodo maash
maxaanan babaray habeenbadh alleylkiyo oogta waaga maxaan ergagaxa la toosa ah
waxaan aragaaga doonay codkaasi waxaa ku luuqaynaysay fanaanada roodoomash intaaynu mar kale kulmayno heestaasi ayaanu idinku dhaafaynaa waa falastiin axmed iimaan iyo saare ciidla nuuro idinle sidaa iyo subax wanaagsan arooryo suuban
This program has come to you from the Voice of America, Washington.